ururka dhalinyarada cagaarsan oo ka mid a ururada dhalinyarada ka dhisan magaalada kismaayo oo kaashanaya wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland ayaa tobabar aqoon kororsa u qabatay ardayda kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda balaasma faraceeda magaalada kismaayo tobabarkan oo lagu baranaya isbeddelka cimilada iyo saamaynta ka dhalan karta ayaa waxaa bixinaya khuburo ay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ugu tala gashay inay bixiyaan cashiradaasi agaasimaha kaymaha iyo khayraadka dabiiciga ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland maslax mawliid ayaa daafuray tobabarka waxaana uu sheegay inay muhiim tahay fahamsiinta guud ee bulshada ee ku aadan isbeddelka cimilada iyo saamaynta ka dhalan karta dhalinyarada khayr allah siiyo waxay isu xilqaameen si maaragtay mutadawacnimo ah inay maaragtay deegaankooda iyo dalkooda dadkooda inay ugu shaqeeyaan annaga ka wasaarad ahaan anigoo ku hadlaya afka wasiirka afka wasiir ku-xigeenka afka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada afkayga waxaan runtii idin leeyahay hambalyo sida wanaagsan oo qiimaha iyo qadarinteena ood ugu istaagteen inaad bulshadiina inaad wax u tartaan waa idinkuga hambalaynaynaa intaa markaan ka imaado barnaamijkan wuxuu daaran yahay iyo waxaa lagaga hadli doona intaba insha allahu tacaala waxaa gudageli doona tiimka ayaan u reebi doona anigu kelmadeyda igu aadan waxaa inaan furitaankan inaan maarata aan shirkan inaan si official inaan u furo hadduu ilaha idmo waxaan rajaynayaa marka inta ay socoto muddada ayadaa kooban inaad dhammaan aad ka faa'iidaysataan waqtigiina aad ka faa'iidaysataan cilmiga laydin siinaya inaad ka faa'iidaysataan adduunka oo dhan maanta wuxuu ka qaylinayaa waxaa loo yaqaano isbeddelka cimilada climate change-ga hadday noqoto emissionka hawada gelaya iyo carbonka hadday noqoto badaha biyahooda oo kordhay hadday noqoto cimilada oo isbeddelayso ama cudurro ama daad ha yimaadeen intaasoo dhan marka waxaa ku saabsan ayay ka hadli doonaan hadduu ilaha idma dhalinyarada dhanka kale guddoomiyaha ururka dhalinyarada cagaarsan maxamed shariif cabdulaahi ayaa ka warbixiyey wakhtigii la asaasay ururka waxaana uu xusay in ay hiigsanayaan ka urur ahaan deegaanada jubbaland oo cagaaran dhalinyarada cagaarsan waa dhalinyaro soomaaliyeed oo markii ay arkeen isbeddelka cimilada saamaynta uu ku yeelanayo deegaankooda isu xilqaamay inta karaankoodaha inay ka shaqeeyaan arrimahaas dhalinyaradan waxaa la asaasay kooiyo tobankii julaay baa barnaamijkoodii koowaad oo daahfurka ay sameeyeen iyo bandhigii koowaad iyagoo hadafkooda ama ujeeddadoodu ay tahay jubbaland cagaaran oo qurux badan sidaas awgeed dhallinyarada reer jubbaland dhammaanteed waa barnaamij yacno u furan barnaamijkaas inay ka qayb noqdaan waa barnaamij yacno aad u ballaaran oo qof iyo laba iyo wasaarad iyo tiim aynan ka shaqayn karin oo yacno u baahan guud ahaan bulshada reer jubbaland inay iska kaashadaan